magaalada beledweyne ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku qalinjibinayeen arday ka baxday madarasatul alhuda kuwaasi oo bartay qur-aanka kariibka waxaa ka qeyb galay munaasabada maamulka madarasada waalidiin bahda waxbarashada iyo bulshada qeybaheeda kala duwan macalin cali daahir nuuriye maamulaha madarasatul alhuda ayaa ka warbixiyay ardayda qalinjibinaysa walaalayaal allah ayaa mahad iskale makaankaa sharafta badan oo aada iyo aada u qaymada badan meesha inoo soo kulmiyey nana loo suurtogeliyey maanta inay noo qalin jabshaan ubadkayni ama ubaxayni nana noo qalin jabshaan adduunku waxay ugu qayrka bannaay oo kalaamullo ah haaniyan waxaan u mahad celinayaa mushaaficiinta macallimiinta waalidiinta dhammaan kasoo qaybgalayaasha insha allahu tacaala madrasada waxaa la asaasay laba kun iyo labaatankii dafcaduna waa dafcaddii saddexaad insha allahu tacaala waxay haddan kadibna ay u dhisan tahay ama u taagan tahay inay bulshada ay maaragtay ay kusoo kordhiso intay dadaalkeeda iyo waxay soo saari karto ardada iyo waalidiinta dhammaan maanta oo hambalaynayaa hambaliyo hambaliyo xubnaha ka qeyb galay munaasabada ayaa ardayda ku bogaadiyey waxbarashadooda iyo heerka ay soo gaareen
ilaahay uu noo soo dejiyey subxaana wa tacaala waa inaan qabsannaa oo aan asiga aan ku camal falnaa oo aan ka dhigannaa macnaha muxuu ahayey dhaqankeenna iyo dabeecaddeenna waa inaan asiga aan ka dhigannaa nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi ina lilaahi ahliina min annaas hum ahlu lqur'aani ahlullaahi wa khaasatu nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam ilaahay wuxuu leeyahay ahalyaala oo dadka ka mid ayaa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala ehelka ilaahay dadka ku leeyahay waxaa waaye hum ahlu lqur'aani waa dadka qur-aanka ehelkiisa ah
waalidiintii soo bartayna wax soo bartayna dembigooda waalidkooda la dhaafo kuwa wax la barayna kuwii wax anfaca allaha ka dhigo oo waalid iyo walaal iyo macallinkii soo baray intaba anfaco qur-aankana sidiisaba wuxuu rabaa maanta haddii la qalinjabiyo meesha kuba dhammaan in waqti dheer lasii wado uu rabaa wax badanaa dhiman ka faa'idaysi badan uu rabaa marka inta meeshaan joogto macallimiin iyo hooyooyin iyo walaal iyo haddii la ku didindhisho culamo meeshaan joogto dhammaantood qur-aanka meeshaan lagu soo bandhigay maanta ilaahay nagula anfaco macalimintii soo bartayna khayr allaha siiyo dhammaan inta meeshaan joogtane adula ku didin isha kulli jannada allah nagu wada kulmiyo soo waafajiyey xalfadan aadka u quruxda badan ee lagu weyneynayo kalaamka ilaahay subxaana wa tacaala ilaahaygaas ayaanu mahad celinaynaa xalfado badan ayaa laga qayb galaa oo maalaayacni ah marka inaad ka qayb geshid meel kalaamka ilaahay lagu koryeelayo oo lagu tacdiiminayo lagu sharfayo waa wax ilaahay subxaana wa tacaala looga shukriyo looga mahad celiyo marka ilaahay aan ugu mahad celinaynaa oo na soo waafajiyey xalfadan quruxda badan
rasuulka sal allahu alay wasalam xadiis wuxuu ku leeyahay qofta qur-aanka akhriyo oo wixii ku dhex sugan qur-aanka yaa mataqaanaa ku camal falo maalinta qiyaamo waxaa loogu libisaa labadiisa waalid taajaa loogu libisa bal xadiiskaas u fiirsada qofta qur-aanka bartaa la yidhi haddana ku camal falo oo yani mataqaanaa qur-aankii akhriyo oo ku camal falo oo qur-aankii aan ka tegin qoftaas waxaa la yidhi waxaa loogu libisaa la yidhi labadiisa waalid taaj maalinta qiyaamo labadii waalid oo ku dhashay dii taaj lagu libisayo oo aan qare ay taaj helayaan yaaba ka fiican walaalayaal haddana taajkaasina wuxuu ka iftiimida la yidhi qoraxdu ka iftiimida la yidhi dufcadan ayaa ah dufcadii saddexaad ee ka baxdo madarasatul alhuda oo ka mid ah goobaha waxbarashada ee ku yaala magaalada beledweyne